gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale ayaa gudoomiyey shirka daadejinta amniga caasimada oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag taliyaha hay-adda nisa cabdulaahi maxamed cali sambalolshe iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saaray dardargelinta amniga caasimadda daadejinta amniga ee heer waaxeed isku xirka laamaha amniga bulshada iyo maamulidda degmooyinka iyo in si wadajir ah loola dagaalamo wax waliba oo ka hor imaanaya amniga caasimadda gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir mudane maxamed axmed deeriye ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda shirkan waxaa laga wada hadlayay sidii loo dardargeli lahaa amniga sidii meesha uu amnigu joogo kor looga qaadi lahaa ilaah baa mahad iskale dalka amnigiisu aad iyo aad u usoo hagaagaya midka caasimadda iyo midka guud ee dalka intaba caasimadduna waxay ka mid tahay meelaha muhiimka ah madaxa ama maskaxda dadka soomaaliyeed ah waxaa laga hadlaya marka sidii ammaankeeda loo xooji lahaa oo waktigii la geliyey mid ka badan loo geli lahaa hay-adaha halkan maanta iskugu yimid ee kala duwanna dabcan qayb walba dowray ku leeyihiin amniga marka dowrkaas ay qayb kastaa ku leedahay in la mideeyo la xoojiyo isku sina maaragtay loo saaro focuska loo saaro ammaanka degmada dabcan waxaa ku yaalla saldhigaa ku yaalla waxaa ka qayb ka howlgala hay-adihii ammaanka waxaa ka howlgala maamulkii iyo shacabkii intaba intaas sidii la isugu xiri lahaa dadka amni darrada wada looga hortegi lahaa wax allaale iyo wixii amni darro ka qayb qaadan kara looga shaqay lahaa looga hortegi lahaa ayaa maaragta laga hadlaya shirkan oo daba socda shirkii dhowaan toddoba-iyo tobanka bisha abriil ka dhacay taliska ciidanka booliska soomaaliyeed uu gudoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyayaasha qaybta guud ee booliska iyo nabadsugidda gobolka banaadir iyo taliyayaasha booliska iyo nabadsugidda saldhigyada degmooyinka gobolka banaadir